بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan noo bilaabanayaa biidni illaahi alkariim dersigeennii soddon iyo koobaad ee kitaabkeennii addurar lbahiya فيma ylزم المkلفa min الculuم الsharciya haddaba dersigeennan wuxuu ka hadlayaa arkaantii salaada salaaddii baan weli ku jirnaa salaaddu waxay leedahay baanu soo marnay shuruud iyo arkaan iyo mubdilaad iyo sunnooyin iyo makruuhaad salaadda arka shuruuddeedii iyo arkaanteedii baanu ka soo baxnay arkaanta sharaxaad baa noogu laaban wuxuu ka bilaabanayaa sheikhu xugunka uu yidhi wa amaa maa yubdilu salaata fahuwa tarku shardin min ashuruudi ow tarku rugnin min alarkaani almaarati qaala fi zubad wa yubdilu salaata tarku rugnin ow fawaatu shardin min shuruudin qad madow wa amaa maama aladii shaygii yubdilu huwa maagu buriya assalaata salaada buriya fa huwa maagaasu tarku shardin shardi ka tegiddii weeye shardigaasoo mina shuruudi shuruuddii ka mid ah ow tarku rugnin ama rugni ka tegiddii weeye rugnigaasoo minal arkaani arkaantii ka mid ah arkaantii almaarati ee soo martay oo hore loo soo sheegay weeyaan arkaantaasoo laga tago ama ma ahane shuruuddii lasoo sheegay oo laga tago ayay salaadu ku burtaa weeyaan arkaantii soo hor martay oo soo martay waxaa looga jeedaa ayil mutaqadima soo hor martay weeyaan arkaantaa haddii mid ka mida laga tago aan soo sheegnay salaaddu way buraysaa haddii shuruuddii shardi ka mida laga tagana salaaddu way ku buraysaa weeye qaala wuxuu yidhi imaamkii qoray kitaabka zubadka la yidhaahdo fi zubad kitaabka zubadka la yidhaah wuxuu ku yidhi waa kitaab magicii wa yubdilu waxaa buriya waa masaladan oo shicir lagu taxay weeye nadmin laga dhigay wa yubdilu waxaa buriya asalaata salaada waxaa buriya tarku rugnin rugni ka tegiddiisa ayaa buriya ow fawaatu shardin ama shardi ee tegiddii shardi tegay oo la waayo ayaa salaada buriya shardigaasoo min shuruudin shuruud ka mid ah shuruuddaasoo qad madow soo tagtay buu qad xaqiiqanimee qad madow soo tageen buu yidhi weeyaan wa yubdilu waxaa buriya asalaata salaada waxaa buriya tarku rugnin rugni ka tegiddii baa buriya ow fawaatu shardin ama shardi tegiddiis baa buriya shardigaasoo min shuruudin shuruud ka mid a shuruuddaasoo qad madow soo tageen weeyaan shuruuddii lasoo sheegay haddii mid ka mida ou tago mid ka mida la waayo salaaddu way buraysaa weeyaan haddii arkaanta mid ka mida la waayo oo kas looga tagana salaaddu way buraysaa xukunkaas baa buriddii salaadiina lagu soo koobay haddee salaaddu waxay leedahay baanu soo marnay shuruud haddaba shuruuddii haddii mid ka mida laga tagoo la waayo salaaddii way buraysaa weeyaan tusaale ahaan dahaaradii baa la waayey intii la tukanayey oo dahaaro la-aan baa dhacday masalanba qofkii baa nijaas baa la kulantay hadde qoyan salaaddii way ka buraysaa weeye cawradii in la asturo la rabay shardi bay ahayd asturkii baa la waayey gabadha iyadoo iska tukanaysaa gacmaheedii iska bannaanaadeen ama cirbaheedii cadday baa iska bannaan lugaheedii baa bannaan ciribta cagta cad ayaa la yidhahdaa cagta cad macnaa cagtii baa bannaanaatay haddii meel ka mida ay qofka jirkiisii maradii ka ka bannaanaato oo markaana uu asturi waayo salaaddii way buraysa shardi baa la waayey ama ma ahane shuruudda la waayey waxaa ka mid a qiblada in la qaabila la rabay qibladiibuu ka jeestay salaaddu way buraysaa weeye ama ma ahane dahaaradii baa la waayo meeshii lagu tukanayey ama jirkii ama dharkiibaan daahir ahaynoo nijaaso ku soo korortay salaaddu way buraysaa weeye haddii bilowgii salaadda marka la bilaabayay shardigaa la waayena salaada dhanba xirmi mayso marka shuruuddaas baa la doonayaa weeye in la helo haddii shuruuddii salaadda mid ka mida la waayo salaaddu way buraysaa buu leeyahay arkaantii haddii la waayona waa la mid tusaale ahaan faatixadii oo dhan buu ka tegey ama rukuucdiibuu ka suga tegey ama ictidaalkiibuu ka tegey ama sujuuddii marnaa haddii rugni la waayo salaaddii way buraysaa weeye haddaba arkaanta salaadda waannu soo marnay weeyaan horay baannu u soo qaadannay kulligood waan ka soo hadalnay arkaanta salaaddu waxa weeye waa qaybihii oon shiiqu noo soo sheegay arkaanu salaad baa la yidhaahdaa toban iyo toddoba ayuu ka dhigay weeyaan bacdamaa culummada qaarkood ay ka dhigaan baa la yidhi toban iyo saddex bay ka dhigaan oo waxa weeye dumaaniinooyinkoo dhan afarta meelood oo rukuucda iyo ictidaalka iyo sujuudda iyo fadhiga labada sujuud u dhexeeya afartaa meeloodba salaadda waa lagu xasilaa xasiloonida culummada qaar rugni kama tiriyaan afartaaba waxay ka dhigeen hay-a waa hay-a raacayda bay dhaheen rugniga maxaa yeelay markii aad ictidaalayso ictidaalkii wuxuu u baahan yahay xasilooni se rukuucdii waxay u baahan tahay xasilooni sujuuddii waxay u baahan tahay xasilooni marka rugni laga tirin maayo toban iyo toddobada haddii marka afartaa laga gooyo toban iyo saddex baa soo hartay toban iyo saddexdaas baa arkaanta salaada laga dhigaa waxaana loo qaybiyaa laba qaybood bay culammadu ka dhigaan qowliyun iyo ficliyun bay ka dhigayaan weeyaan qowl iyo ficil qowlka inta noqonaysa waxa weeye waa shanoo waa takbiirta salaada lagu xirto waa lagu qowlaa weeye faatixada la akhriyo ataxiyaadka salliga suubanaha calayhi salaatu wasalaam lagu salliyo salaamta salaada looga baxo salaamta salaada looga baxo dad baa waxay ku salaamo naqsadaan baa la yidhi salaama calaykum markay salaada ka baxayaan waa dadka hadda markay ummadda salaamayaan salaama calaykum ummadda ku salaama salaadana waxay uga baxaan salaama calaykum salaama calaykum salaama calaykum waraxmatullah iyo salaama calaykum waraxmatullah waxba kama jiraan weeyaan salaama kor dhigan ma hotel baa hotel baa lagu maqli jiray salaama la yidhaahdo salaad iyo laga baxayo iyo salaam laysi salaamo oo salaama la yidhaha maba jirta weeyaan marka salaamta laysi salaamayo salaamta islaamku waxay ku ansaxdaa laba kayfiyo in la yidhaahdo salaamun calaykum oo la tanwiiniyo yacnii waxa weeye tanwiin in laga dhigo weeyaan salaamun calaykum waraxmatullah salaamun calaykum waraxmatullah salaamtu way ku ansaxdaa waa salaamta laysi salaamo caadiga ah waxay kaloo ku ansaxdaa salaamtu in la tanwiiniyo al lagu daroo la yidhaahdo assalaamu calaykum in la yidhaahdana way ku ansaxdaa weeyaan taas waa salaamta laysi salaamo amaa salaada marka laga baxayo hal kayfiye kaliya bay ku ansaxdaa baa la yidhi sagaal shardi bay u xidhaan culummadu kayfiyadaa waxa weeye waa tacriif oo maca tashdiida ayay culummadu dhahaan assalaamu calaykum assalaamu oo al loo yeelo shidna la saaro haddii sidaa la waayo oo taa lagu dhawaaqi waayo hadda salaamtaadii ma jirta weeyaan marka salaada intaas baa looga baxaa halkaasi ku dhammaataa weeye shantaa rugni qowli baa la yidhaahdaa rugniga la yidhahda niyada qalbi bay culummadu dhahaan qalbigaa laga sameeyaa wa maxalluhaa alqalb waa tii ilaa safiina lagu soo marayay rugniga la yidhaahdo rugniga la inta kaloo ka soo hartay ficli baa la yidhaahdaa rukuucdu waa ficil ictidaalku waa ficil sujuuddu waa ficil sidaasoo kale fadhiga u dhexeeya labada sujuudood waa ficil iyo waa ficil la samaynayo weeyaan sujuudda kale waa ficil marka arkaantaa ficli baa la yidhaahdaa arkaantaa falka la sameeyaa qaybtaas weeye iyaduna haddaba arkaanta salaada kulligeed isku soo duuduubo kulli waa in lala yimaado rugniga koowaad niyaddaan ku soo marnay waa niya niyadana waxaa laga ogaaday xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigeennu uu yidhi inama alacmaalu binniyaat acmaashu waa niya buu yidhi niyada waxaanu soo marnay saddex darajaan ku soo marnay salaadu hadday tahay farad aad tukanayso saddex shay baa la niyeystaa qasad salaada loo qasdayo samaynteeda tacyiin oo salaada la cayimo iyo faradnimada salaada intaas baa la niyeystaa haddaad tahay maamuumna ma'muumnimo ku niyeyso waxaa lagu shaneeyaa niyada adoo qalbiga ku haya takbiirta la xidhiiri allahu akbar afartaa markaad niyeysato sidaasay salaaddu kugu xirmi kartaa weeyaan waxaa kaloo la yidhaahdaa salaaddu hadday tahay sunno mudlaqa iyo mulxaqeeda sidaad sunnatulwuduu iyo sunnaada taxiyada iyo salaatuleylka iyo salaadu salaadaha la yidhaahdo nuuca oo kaleeta ah hal shay baa la niyeystaa inaad tukanayso qalbiga ku qabo allahu akbar way ku jirtaa weeyaan hadday tahay salaadu salaad daatu sabab ah ama daatu wakti ah sida sunnooyinka rawaatibta la yidhaahdo ama sunnooyinka la yidhaahdo ciidaynka salaada ciidda iyo sunnada taraawiixda iyo sunnooyinkaa oo kale masalan laba shay baa la niyeystaa oo labada shay waa maxay waxaad niyeystaa salaadii inaad tukanayso iyo tacyiin baa la yidhaah weeyaan inaad cayinto weeye ila kuwii duurkii anagii salaadii waajib ku soo marnay tacyiinka iyo faradnimada iyo iyo qasadka intaasaan kusoo marnay tana laba shay weeyaan marka rugniga koobaad waa niyaan soo marnay niyada qaabka loola imaanayana waa midkaa weeye talafudka afka looga dhawaaqo culummadu waa sunnay dhaheen masalanba in la yidhaahdo usallii farada aduhri ama in la yidhaahdo usallii farada alcasr wax dhibad male waa shay wanaagsan oo weliba waswaaska iyo waxaasoo dhan baa lagula dagaalaa weeye rugniga labaad waxaan ku soo marnay takbiirta safiinahoo inta shuruudu xidhaya waad ogeydeen takbiirta salaada lagu xirto ayadana waa in si saxa loola yimaado takbiirtaasa de waxa weeye ayada shuruuddeedu way caddahaye waa in lala yimaado weeyaan waana qasab baa la yidhaha in allahu akbar in lagu dhawaaqo allahu akbar dadka qaara culummada qaara dadka qaara waxay ka maqleen baa la yidhi ummad dhahaysa akbartii ajbar u bedelaysa weeyaan lafdigaasay u qaldayaan ma garanayno allahu akbar sax waa in loogu dhawaaqo calaa xaasil allahu akbar akbaruna ma ahan yacni waa akbar weeyaan akbaar lama ogolay culummadu dheheen ikbaarna lama ogolo weeyaan wax kale looma dhexaysiin karo allahu akbar ruuxii aan awoodin kelimada intuu ka baranayo waa qofka masalanba islaamka soo galoon awoodin intuu ka baranayo wuu tarjuman karaa baa la yidhaahdaa marka rugnigaasi waa takbiirtii weeye takbiirta waxaa la sunneeyaa owqaaddii gacmaha kor loo qaadiyey ka mid tahaye hadda rafculyadayn buu qofku samaynayaa baa la yidhi markau takbiirta bilaabayuu bilaabayaa rafcigaas markau dhammeeyo ayuu dhammaynayaa marka takbiirtiibuu la imaanayaa weeye gacmihiina sidaas buu inta kor ugu qaado ayuu sidaa wanaagsan ula imaanayaa wuxuu qaabilinayaa baa la yidhi oo labadiisaa gacmood marka uu kor yeelayaa weeye rafci buu samaynayaa gacmihiisa kor buu u qaadayaa weeye wuxuu qaabilinayaa labada suul shaxmat aludunayn buu qaabilinayaa faraha foodoodana qibl dhegaha korkooda qaabilinayaa gacanta calaacasheedana wuxuu qaabilinayaa labada garab qiblada ayuuna u jeedinayaa allahu akbar labada gacmood markuu sidaa yidhaah rafcigaa sameeyo oo takbiirta dhammeeyo xabadka ayuu sidaa u dul saarayaa xabadka ayuu gacmaha sidaa u dul saaranayaa waxaa la yidhaahdaa taxta sadrihi buu dejinaya iyo fawqa suratihi weeyaan dhinaca bidix buuna u badinayaa maxaa yeelay qalbigu dhinaca bidixdaa uxigaa bay leeyihiin waxaa kale oo la yidhaahdaa gacantiisa midigta ah kuuceeda waa halkaa lafta suulka la socotee wuxuu ku qabanayaa wuxuu ku qabanayaa baa la yidhi wuxuu ku qabanayaa weeye wuxuu qabanayaa macnaha waxaan rabaa an yaqbida waa inuu qabto weeye biyamiini kuuci yasaarihi gacanta bidixda ah kuuceeda iyo saacidka macnaha ee dhudhunka laftiisa qaar ka mid a iyo rusqiga halkaas saasuu gacanta ugu qabanaya markaasuu wuxuu fiirinayaa meesha uu ku sujuudayo meel kale fiirin maayo waannaga ka soo hadalnay meel kale lama fiiriyo weeyaan salaadda markaa tukanayso oo dhan halka unbaa la fiiriyaa laakiin markuu odhanayo ashhadu an laa ilaaha ila allaahu ila allaahu markuu yidhaahdo oo farta hore saar loogu qaado ayada ayuu fiirinayaabaa la yidhi halkaa fartaas nafteedu markaa fiirinayaa weeyaan waa xadiis sugnaaday baa sidaa caddeeyey markuu salaada xirto ducadii nabigu akhri jiray baa la akhriyaa calayhi salaatu wasalaam salaada marka la xirto ducada la yidhaha iftitaax ducaa uliftitaax baa la akhriyaa ducadaasa ku xigta weeyi ducooyinkaasu way badan yihiine waxaa ka mid a mathalanba in uu yidhaahdo allaahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kafiira wa subxaana allahi bukrata wa asiila waxaa kaloo ka mida oo la dhihi karaa oo ka mida ducooyinka alxamdu lilaahi xamdan kahiiran dayiba mubaarakan fiihi waa la dhihi karaa weeyaan waxaa ugu fiican ducadii nabiguna akhri jiray aayadaha qur-aankana aheyd oo safiinahaba noogu qorneed wajahtu wajhiya liladii fadara asamaawaati waalarda xaniifan muslima wamaa ana min almushrikiin ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin laa shariika lahu wa bidalika umirtu wa ana min almuslimiin yacni ducooyinkaa taa doonto akhriyo ducada oon akhri weeyaan markuu ducooyinkaa akhriyo waxaa kaloo la sunneeyaa in uu yidhaahdo oo haddana sunna ah tacawudka tacawud buu la imaanayaa magangal buu la imaanayaa weeyaan ilaahay buu magan gelayaa markaas kabacdi wuxuu la ima qiyaamku haddaasna waa rugni waaba taagan yahaba istaagiddu waa rugni baa la yidhi oo inuu taagnaado waa rugni weeyaan salaaddu hadday farad tahay walow haba noqoto sunno farad kifaaya ah ama nadar ama waxa weeye kuwaasoo kaleeto waa waajib weeyaan salaaddii suuradda faradka laheedna waa la mid sida waxa weeye salaatu sabi iyo mucaadadii iyo kaleeto iyo ruuxii awooda marka waa inuu istaag ku tukado walow qofku haddii xataa awoodiddu ay noqoto qof baa caawinaya oo qabanaya oo lacag kaa qaadanaya oo ku taajinaya hadda awal dalkeenna kuma badnayn maxaa yeele culumaa joogtay dad cilmi laha lala tukan jiray laakiin hadda debadda waxaa ku badatay dadkii inta cajiseen oo qabowgan iyo socod la-aanta la cajiseen bay haddaad meelaha lagu tukanayo timaado dadku kursi bay iska dhiganayaanba maba rabaanba inay istaagtaaga iyo waxaa isku dilaanba odayaashoo kale kursiga unbay iska jiidanayaan kolley dumarkuna waa ka warqabaan hooyooyinka iyaguna markay tukanayaan dabcan sidaasoo kale iyaguna kursigooda u jiitaan maxaa yale odayaashiiaba kursiga jiidanaya weeye qofku asagoo awooda oo istaaggii awooda oo tukashadii iyo sujuuddii awooda ma u bannaana inuu yidhaahdo fadhi baan ku tukanayaa ma bannaana marka haddaad ma awooddo xataa haddaad qofku taajin karo waa inaad tira itaaji maye lacag lacag bisi buu ku yidhi haddaad rabto inaan salaada kuu taajiyo bal fiiri meeshuu marayo waa waajib bay kugu tahay kira waa inaad bixido markaa weeye ujro waa inaad bixido maxaa yaele salaaddii weli waad awooddaa inaad istaagto walow habar lagu caawine ah adoo awooda inaad istaagto ma kuu bannaana oo qofku uuba kari karaba in uu yidhaahdo anigu fadhi baan iskaga tukanayaa waan awoodi waayey may taasi ma bannaano weeyaan hadduu istaaga qofku awoodi waayo markaasay u bannaan tahay inuu fadhi ku tukado fadhiga hadduu awoodi waayo markaasay u bannaan tahay jiifka inuu ku tukado oo dhinac isagoo u jiifa hadduu jiifkii awoodi waayo markaasay u bannaan tahay gaddacad inuu u jiifto oo labada markaa madaxiisana waxaa barkin iyo waxaasoo kale sidaas loo soo geliyo weeyaan marka cilmi la-aan weeyi waxyaabaha la samaynayo qaarkood cilmi la-aan bay noqonaysaa qofka salaadu ka dhici mayso qalbigiis miirkiisu intuu jooga ayaa la yidhaahdaa marka noocaasuu samaynayaa waxaan kaloo soo marnay rugniga la yidhahda faatixada in la akhriyo faatixada akhrinteeda waa in lala yimaado hadda faatixada marka la akhrinayo qof walba waa inuu iska saxo weeyaan haddaad faataxo jajaban ku tukato ood faataxada qaldayso ood qaldayso akhrinteedii iyo shaqalkeedii iyo shidadkeedii salaadaadu salaad noqon mayso ataxiyaadka waa in la iska saxo haddii ataxiyaadkii la qaldayo dad dhan oo waaweyn oo waxaad arkaysaa ummad waaweyn oo intaasana soo tukanayay oo haddii aad tidhaahdo faatixada akhriya ama akhriya ataxiyaadka way isku dhex darayaanba oo meeqa sanaad maraysaa konton sano meeqa sanaad soo tukanaysa intaasoo sanaan tukanaya salaad weligaama waxaad ku tukanaysay fa atixiyaadka jaban weeyaan waa dadaal yari inta lagu baran karo fudaydkeeda qof walba wuu baran karaa hadduu ugu talan galo ugu tala galo inuu barto qof walba waa baran karaa weeyaan laakiin looma socdo yacni adduunyo kale oon baa la baranayay shaqo kale oo adduunyada laga daba ordayey ilaahay wixii uu noo abuuray nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamo waxa ugu horreeyo qofka la weydiiyi doono waa salaaduu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam haddaba salaad marka maxay noqonaysaa salaada anuuca loo galay maxay noqonaysaa weeyaan waannagii ka soo hadalnay shalaba ka hadlaynay saxaabigii sunnada tukanayey taxiyatulmasjid oo nabigu sidaa u fiiriyey calayhi salaatu wasalaam oo ku xasili waayey rukuucda salaaddii markuu ka baxay oo nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu salaamay nabigu muxuu ugu jawaabay salli fa innaka lam tusalli baa la yidhi tuko maadan tukanin hadda soo tuka baa la yidhi marka qofka salaada qaldaahay ma tukadin ma tukanin weeyaan qofku hadduu salaada ilaahay jejebiyo oo qalad u tukado qofaan tukan buu noqonayaa maxaa yeeley salaada uu samaynayo salaad diinta ilaahay ku suganba maaha salaaddii aan sharciga waafaqsanayn ilaahay kaa aqbalin maayo salaada qofku markuu qalqalloociyo oo halhaleeyo ayadu xataa waa habaaraysaa baa la yidhi waxay leedaha baa la yidhi cawajaka allaahu kamaa cawajtanii ilaahay ha kuu qalqalloociyo sida aniga aad ii qalqalloociday ood ii hadlayday adigana ilaahay ha kuu qalloociyo marka salaadaa salaad noqon mayso qof walbaa salaadiisa inuu kontaroolo oo kitaabka ilaahay u bandhigo oo diinta dhegaysto asaga naftiisay dani ugu jirtaa naftaada u danay aakhiradaada u danay qabrigaaga u danay qiyaamadaada u danay maalinta qiyaamo ilaahay marka lagu hortaajiyo wixii aad ku badbaadin laheed waa salaadaada weeyaan salaadaadii marka waa inuu qof walba salaaddiisa ku dadaalo waxaa la yidhahdaa marka faatixada ayadaa akhrinteedu sidaas bay noqonaysaa weeye waxaa kaloo la yidhaahdaa faatixada bisinla'aan ku ansixi maydo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam markuu faatixada akhrinayo bisinka ayuu ku akhrin jiray waa in bisinka lagu akhriyo oo bisinka lagu daro weeyaan kitaabka qur-aanka markaad soo kala bixido faatixo kaliya alxamdulilah ka bilaabataa kuma qorna ee bisin baa ku qoran weeyaan haddii bisinka laga boodo salaadaadu salaad noqon mayso salaadaadu salaad noqon mayso bisinka weliba waxaa la rabaa in kor loo qaado oo lala jahro salaadu hadday tahay salaadaha jaharka loogu talagalay sida maqribka sida cishaha iyo subaxa oo kaleeto waa sunno in kor loo qaado weeyaan dad baa maanta waxay u moodaan bisinka in la akhriya bidca inuu yahay ma magacii ilaahay baa bidco noqonaya bisinkii qur-aanka dhan ka bilaabanayey hadduu bidco noqdo oo dembi noqdo maxaa khayr noqonaya weeyaan dadku halkaasay marayaan aakhiru zamaanka meesha la gaaray in bisinkii ilaahay dembiba loo haysto qofkii maanta lagu arko isagoo bisin akhrinaya oo kor u qaadaya in la yidhaahdo may sunno maha iska dhaaf in la yidhaha baa la marayaa weeyaan oo la yidhaha kan yaan imaam laga dhigan bisinka u akhriyaa salaaddiisu ma fiicna bisinka u akhriyaa marka bidcadii ummaddii sidaasay wax uga dhaadhiciyeen shartooda allah naga mootiyo waxaa kaloo ku xiga markii aad dhammaydo faatixada sunna ahaan suurad qur-aana baa ku xigta in la akhriyo oo bacda alfaatixa la akhriyo weeyaan bacda alfaatixa rugniga ku xigaa wuxuu yahay markii aad dhammaydo rugnigaas oo aad faatixadii dhammaydo oo suurad qur-aana akhrisato waa in la rukuuca weeyaan rukuucda qofka waxaa laga rabaa asaga oon waxa weeye lugihiisa si kale u qalloocin dhabarkiisa intuu awoodo waa inuu foorarayo qof walbaahay ilaa labadiisa calacalood ay ka gaaraan baa la yidhi waxa weeye ay ka gaaraan labada jilib ay ka gaaraan weeyaan waa inuu si saxa qof walba u foorarsado waxaa la rabaa baa la yidhi dhabarkiis iyo luquntiisu inay sinaato madaxaagu inuu sidaa u kor ugu taagnaado lama rabo hoos inaad u hundhiirisana lama rabo inta u dhaxayda ayaa laga dhigaa inta u dhaxayda ayaa laga dhigaa weeyaan lugahaaga gomadahaga waa inay taagnaadaan ayaga lama qalloociyo lama qalloociyo weeye lugaha lama kala sikiyo dad baa markay rukuucayaan halkaasuu lugna geynaya lugna halkaan macnaha sida geela qoraansanaya oo kale laga dhiga maahan baa layidhi qadru shibrin qadru shibrin taako oo kale waa inay isku jiraan baa la yidhi marka aad rukuucdo gacmahaaga saar weeyaan jilbaha saar oo markaa rukuucda ku xasil weeye akri dikrigii laga soo gaaray nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam in lagu akriyo rukuucda ku akrisa weeye oo muxuu yahay waa inaad ugu yaraan tiraa saddex mar sida akmalka ah subxaana rabbiya alcadiimi wa bixamdih waxaa xumaan oo dhan ka nasahan rabbigayga cadiimka ah mahadnaqiisa lala qabo waa inaad tidhaahda weeyaan akri marka ducooyinkaa haddii aad kaligaa tahay ducada waad sii tasbiixda waad sii badin kartaa adkaaro kale adkaar kale waad ku sii darin kartaa weeye oo maxaa ka mid ah kaligaa haddaad iska tukanayso waad sii dheerayn kartaa allaahuma laka rakactu ilaahow dartaabaan u rukuucay wa bika aamantu ilaahow adaan ku rumeeyey walaka aslamtu ilaahow adaan kuu hoggaansamay khashaca laka samcii wa basarii maqalkayga iyo araggaygu ilaahow adow kuu khushuucay wa mukhii wa cadmii dhuuxayga iyo laftaydu aday kuu khushuucday iyo wa iyo wa casabii seedayda iyo wamastaqallad bihi qadamii iyo lugahaygu waxay la kor noqdeenba lilaahi rabbi alcaalamiin bay dhammaan u qushuuceen waa dhihi kartaa weeye ducadaas waa sunna waa lagu deri karaa haddaad doonto waxaa kaleeto oo rugni ah oo qasab aho ayadana lagaa rabaa rukuucda inaad ku xasisho weeyaan waa inaad ku xasishaa biqadri subxaana allah intii laga yidhaahdo rukuucda markuu qofku sidaa u rukuuco isagoo nuuxsanaya hadduu weli soo laabto waxba kama jiraan hadduusanba rukuucinba oo dhabar kama foorarin ee xoogaa yar qoortaa inta yidhahdee halkiisii ka sii wato isagoo awooda ayadana waxba kama jiraan si saxa u rukuuc kuna xasil weeyaan dumaaniino ayaa la doonayaa markii aad ka soo istaagto rukuucda soo dhammaydo waxaa lagu soo istaagaa samica allaahu liman xamida rafculyadayn baana la sameeyaa oo watan gacmaha kor loo qaado samica allaahu liman xamida istaagga markaad ku ekaato rabbanaa laka alxamdu xamdan kasiiran dayiban mubaarakan fiihi mil'a asamaawaati wa mil'a alardi wa mil'a maa shi'ta min shayin bacdu intaasaa la akriyaa weeyaan intaa akri weeye maamuumkuna wuu akrinayaa kabacdi markaa waa la waa la sujuudaa sujuudda u hoobo allahu akbar allah waxaa la dheeraynaya waa allahda ee ha dhihin allahu akbar ha isku dhin hadhow akbar lama dheereeyo allahu akbar allah allahdaas yacni madkaas weeye madkan meesha ku jiraa weeyaan dabiiciga la yidhaahdo marka sujuuddii aad weeyaan waa inaad sujuuddo waad sujuudaysaa weeye haddee sujuudda nafteeda waa in lagu xasilo waa waajib waa inuu qofkii sujuudo oo haddana sujuuddii uu ku xasilo weeyaan sujuuddiina waa inuu ku xasilo weeye sujuudda laba mar buu la imaanayaa sujuudda inta ugu yaroo lagaa doonayo waxa weeye wejiga dhulka dhig iyo weliba waxaa la yidhaahdaa wejigaa waajiba sanka in lagu darana waa sunna waa fiican taha weeyaan labada jilbood dhulka dhig labada gacmood oo cadcad dhulka dhig labada lugood gomadahooda hoose intaasoo dhan toddoba xibnood ka sujuud calaa xaafi ilaa nabigeenna suuban wuxuu dhihi jiray calayhi salaatu wasalaam umirtu an asjuda calaa sabcati acdaa'in waxaa lay amray inaan toddoba xibnood dushooda ku sujuudo ayuu nabigu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam fii aanin waaxidin hal mar isku hal mar toddobadaa xibnood dhulka dhig weeye ee ku xasil dadka qaar baa waxay sameeyaan markay sujuudayaan baa la yidhi farahooda lugaha ay sidaa u rogaan taana waa in laga digtoonaado layska ilaaliyo weeyaan marka hal mar buu wada dhigayaa kulligood wuuna ku xasilayaa sujuudda waxaa ka mid a waajibaadka lagaa doonayo inaan saxno dhinaca kore dhinacaagan hoose waa inuu kor maro oo dhinacaagan kore uu hooseeyo irtifaacaasu qasab weeyaan waxaa kaloo la rabaa wejiga dhulka ha ka ilaalin wejigaaga dhulka deji madaxiisa waa inuu isku xambaaro culayskiisa waatan la yidhaahdo iyo luqunta oo qofku markuu sujuudo baa la yidhi meesha uu ku sujuudo hoosteeda haddii suuf la gelin lahaa lankabasa waa inuu duusmi lahay baa la yidhi oo la dareemi lahay afarkiisa haddii la qadari lahay in suuf hoostiisa uu yaallo yacnii wejiga dhulka ka celin iska deji hana ku riixinoo dad waxaa jira wejiga meesha ay ku sujuudayaan ku maqmiiqa oo saa ugu riixa ee wejiga haar u yeelo weeyaan ayagoo doonaya ummaddu inay ka arkaan calaamadda sujuudda taas faan bay noqonaysaa lama rabo weeyaan waxbana ha ku xoqin meesha wejiga aad dhigayso hana ka celin wejiga dhulka deji weeyaan marka si saxa alaa xaasil waa in loo sujuudo waxyaabaha sujuudda layskaga digaya waxaa ka mid a marada aad xidhan tahay oo kula socota oo markaad nuxsto kula nuxsanaysa go'aaga garbasaarka gabadhu ay wadato cimaamadda aad wadato marada ay xidhan tahay qof walbaaba hadday inta maradu kaa hor marto meesii sujuudda kaa xigsato ee aad maradii kula nuuxsanayda ku dul sujuuddo sujuuddaasu kaa ansixi maydo sujuuddaasu kaa ansixi maydo shay kula soconaya oo nuuxsanaya markaad nuuxsato oo mutasil ah laguma dul sujuudi karo waxaa kaloo lamid ah haddii meesha aad ku sujuuddo maalanba ciid daahira baa tiil ama caleen dadka baadiyaha iskaga tukada daahirka meelaha ah markaabuu markuu ku sujuuday caleentii baa ku dhegtay weeyaan ayadana iyadoo wejigiisii caleentaasu ku dhegan tahay sujuudda labaad hadduu ku laabto wejigiina qarsoomay ansixi maa waa inuu iska fujiyo weeyaan marka calaxaasi labadaa misle sidaa weeye waxaa la isweydiin karaa qofkii wejiga ka dhaawacan oo sharooto laga saaray ama laga saaray wax looga duubay maadaama la yidhi wejiga in wax makshuuf ahaadaa shardi ah baa la yidhi gabar iyo wiilba wa isla mid waa inuu wejigu bannaanaado hadda qofkan dhaawaca oo wejiga wax uga duuban yihiin oo wejiga wax laga saaray sidee la yeelayaa weeyaan xukunkiisu muxuu noqonayaa masaladaa sujuudda ayaan rabnaa dersigeenii soddon iyo koobaad maadaama kitaabka wakti kooban soddon daqiiqaan dersi walba ugu talagalnay intaas baan kusoo koobayna hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu